سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiiska lay laga yaa xalay markii in yaroon yar ilowsana amaan dee aan markaa isku yar baraarujino aan yar dhaafayn wax kale maayo xadiidkii ugu dambea meelihii ugu dambeeyea ruuxa khudbadda dhegaysanaya aamusana fadliga uu leeyahay baabkaa u dhigtay oo ah ruuxu haddii uu maydho jumcada yimaado wixii loo qadaray tukado uu aamusa ilaa khudbada laga baxayo imaamkiina uu la tukado isagiyo jumcadii kale intii u dhaxaysay baa loo dhaafayaa iyo weliba saddex xishood ziyaada bal xagga marka la eega dhaafitaanka kollay dee ficilkan maalintan uu laba yimi waa xasano xasanaduna dee man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban goor baa ruuxa loo gaadhsiinaya ama toban dacfo ugu yaraanoo camalkaas oo dhan baa xasano noqday xasanadii baa dee totoban cisho dembigeed loogu dhaafeen taas waa macnaha lakin bal xaggan jumcadan wa bayna aljumucati اlأkraa lafdigan bal aan halkan kuba hayno ee saxiixaan ku hayno jumcadaas iyo dee uu joogo iyo jumcadan kale mata dambea mise waa tii hore wax caddaynay halkan inoogumaba sugnaa laakiin ibnu khuseyme iyo baa waxay wariyeen jumcadii hore aljumca almaadiya oo jumcadan uu joogo iyo jumcadii ka horeysay oo isba camalkaasoo khayra uu laba yimi oo weliba intaa u dhaxaysa waa toddoba cishay noqon jumco ilaa jumca iyo saddex cishoo ziyaadaha tobankaa cishaa loo dhaafayaa bal taas weeye laakiin axmed iyo baa waxaa dhacay meelo jumcadan soo socota oo halkan dee jumcadaa hore tagtay marka la yidhaha arrinku waa cadyahay oo dee jumcadaa la joogayo wixii ka horreeyay ama jumcadii ka horreysay intii udhaxaysay weliba saddex cishaa loo dhaafaya waa wax ka dhacay isaga dembi kaba dhacay oo uu ku mudanayo makfiro lakiin haddii la yidhaha waa jumcada soo socota oo kale makfiradini weli waxaan imabay dhicin see dembi dhaafku noqonaya kollay bal xadiidka labada riwaayaba waan haynaa baan leenahay taa hore way inoo caddayo oo macno cad tobankaa cisho oo de waa maalin markaa uu joogayo wixii ka horreeyo toban cisho ah ayaa bal dunuubtii sakaa'irtii haba noqotee lagaga dhaafaya camalkaa khayrkuu laba yimi ama haddii la yidhaha waa jumcada dambe de kollay wuxun baan ugala nadiir dhigaynaa ama aan ku fasirayna waxay culimmadu kuba fasireen xadiidkii carafo soomkiisa ama maalinta carafo soomkeedoo waxaa dee kuba yimi inuu laba sanadood kafaaro u yahay sanadii tagtay iyo sanada soo socota labadaas sanadood dee cashuura iyada waa sanadii tagtay markaa bal sanadaa soo socota culimada halkaa waxay kuba fasireen ina wixii mabuu dhicin seebaa kafaaro u noqonaya haddii bal ay dhacdaba muddadaas dembi kaba dhaco dembigii baa wuxuu noqonayaa dee wax lagu dhaafo hore usii yaallaa jire wax loo dhaafay taas way kuba fasireen ama dee soomkaa uu soomayo taas baa laguma dhowrayaayo xifdi ama dhowrid buu helayaa muddadaa lagagaba dhowro wixii masalan ka dhici lahaaye dembi o kol haddii dee lagaba dhowro lagaga ilaaliyo soomkaa uu soo soomay wuxuu noqonayaa ruux loo dhaafay oo kale bal marka haddaan idhahdo jumcada dambe kollay tafsiirka ama nooca ay culimmadu inooguba fasireen taas sanada dambe carafa soomkeeda laguma dhaafayo ayaa halkan iman waa intan yar doonayeen waayo markii dee waxaaban waan waan iloobeyn markii aan cashar ku jiraan filayaan iskaba socdo baabu dikri اkhudbatayni qabla الsalaati wama fihima min aljalsati adakani baabu dikri اkhudbatayni labada khudbo xusitaankeedii iyo sheegideedii buu baabkeedii yahay qabla salaati salaada horteed ahaadee waa salaadii jumcada iyo wamaa fiihimaa waxa labadaa khudbo dhexdooda kuba sugan ee min aljalsati fadhiisi la fadhiisanayo ah taas buu baabkeedii oo iyada baabkan waxaa inoogu imanaya khudbada jumcadu waaba tan oo in jumcada salaada waxa ka horeeya khudba kaba horeysa bal xaggaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba khudba inuu khudbayn jiray mid keliya aanu ku kaaftoomi jirin waa baabka ta inooguba iman waxaa kaloo inooguba iman oo dee salaada inay ka horreyneysay waana san dee maantaba lagu camal falo iyaduna way inooguba socon bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu labada khudbo dhexdooda fadhiisan jiray jalsadaas jalse aan dheerayn iyadana axaadiista inooguba imanoo intaasuu tarjamadu ama baabku u baabaysan yahay وxadaثna cubayd للhi بن cmر الqawaaririي وabu kamirin الjaxdariyu جamيعا عan khاldi qala abu kamirin xadaثna khاlid بن الxاriث manaa labadan sheekoo kolley horena aan usoo aragnay ayaa muslim xadiidka ka wada warinaya waa kan israaciyeyna abu kamil aljaxdarina horeynu usoo aragnay fadl bnu xusein baa la yidhaha dee kunyadiisan iyo nisbadan buu mashhuur ku yahay magaciisa fadl bnu xusein baa la yidhaahaa labadoodu waxay ka wada warinayaan sheekh keliya oo waa khaalid ee laakiin walow muslim uu iyaga israaciyo xadahanaana waa kan yidhi way noo wada warrameen iyaga ay yar kala dunayd marka la eego cibaaradii ay isticmaaleen sheekoodii ay ka naqlinayeen xadiidka iyo taxamulkoodii oo marka abu kamil wuxuu yihi xadaثana khaalid bn اxariث waa waxaa tafriqada keenay na ama cubaydاllahi bn cumar laftigiisu kaamayn xadaثana inuu yihi may ahayn ha noqoto ama can ha yidhaaho ama wax kale haba yidhaaho hadduu talabaadna khaalid bn اxariثna uu taam yeelo kan magaca abiya waa kan sheegay wuxuu yihi xadaثna khaalid bn اxariث qala xadaثna cubayd الlahi can naafiعi can ibn cmar qala anahu qaal bal cubaydاllahi canaafic waxay la tahay dee ninkii kitaabka muddana la soo socday una baraarugsan umuurahani inaan iltibaas maanta ma ishtibaah jirin cubaydullahi bni cumar ibni xas ibni caasim ibni cumar ibn اlkhadaab weeye waa nin sikaaru taabiciina waana nin hiqo ah ama hiqanimada heerkii ama dee meelihii ugu sarreeyey kaga sugan oo a'imada qaarkood markay noqoto naafico mawlihii ibni cumara imaam malikna waxaan soo aragnay silsilatu dahaba malik can naafic can ibni cumar aimada qaarkood markay noqoto naafic imaam malik isagaabay kaba horreysiyaan macnaa axaadiista naafic ama asxaabta naafic wax ka warinaysa ee axaadiistiisa warinaysa oo dee malik ibnu anas iyo uu kaba midiyo bal silsiladaa silsilata dahab ay yidhaaheen xagga marka la eega axaadiista naafic iyo dabdinteeda iyo idqaankeeda barhkood waxaabay horreysiiyeen cubaydullahi ibnu cumar waa heerkaa imaam malik naafico sheekhiisii ahaa lagaga horreysiiyeyba oo nin dee idqaankaa iyo siqanimadaa lahaa marka la eego zuhri oo kale axaadiistiisa xadiidkaa uu kaba warinayo dee isaga adigu ama marka la eego qaasim can caaisha iyo curwa can caaisha oo kale dee cubaydullaahi bay kaga horreysiyeen ciddii kale dariiqaa laba wadaagsatay sida zuhri oo kale iyo bal waa nin adigu idqaan badan baa leenahay waana aalu cumar ibn اlkhadaab radia allahu tacaala canhu oo waa cubaydullahi ibn xafs ibn caasim ibn cumar ibn اlkhadaab can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal kana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yakdubu mid khudbeeya yowma اljumucati maalinta jumcada qa'iman xaaliya isagoo taagan uma yejlisu wuu fadhiisanayey uma yaquumu wuu istaagayey qaala wuxuu yidhi markaa waabada ibnu cumar baaban odhan karna waa ixtimaalun oo ibnu cumar baa yidhi ama waa ciddii ka dambeysay kamaa yafcaluuna alyowma say maantaba sameeyaan dadkan aimada ama khudabadu ay sameeyaan sidaasuu yeeli jiro macnaa rasuulka ilaahay dariiqadiisi iyo sunnihiisii lama bedelin waqtigaa uu hadlayuu sheegaya ruuxan kamaa yafcaluuna yidhi ibnu cumar ama kayrkiiba oo say imakaba yeelaan buu yeeli jiray xadiidkuna bal xadiidkan ibnu cumar kollay dariiq waa xadiid kale aynoo soo socdo ki ibnu cumar intan unbuu ku joogsaday oo imaka dariiq iyo duruq iyo asaaniid kaliya mutaabacada umuu soo aroorin laakiin shawaahid ba aynoo soo socoto axaadiis kale ah waxaa iyada inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh horta taagni inuu ku khudbayn jiray kolleyna dee in khudbada jumcadii iyo bal lagu khudbaynayo taagnay rasuulkii ilaahayna waa si uu yeeli jiray taasi ahlulcilmi kulluhum taas bay qabaane waxaa khilaafkoodu un yahay bal qiyaamkaas oo ibnu cabdilbar baa wuxuu soo naqliyaa calaa ana alkhudbata laa takunu ilaa qaa'ima liman adaaqa ijmaac ahaan buu sooba naqliyaa kolley ama itifaaq ahaan inay khudbadu aanay noqonahayn dee taagni uun mooye ruuxii karaya ee taagnidaa karaya allahuma markaa qiyaamka kolle camalkii muslimiintuna taas buu ahaaye waxaa khilaafka ahlucilmigu yahay uun bal khudbada taagnidaasi mawaajib iyo shardi ba oo haddii dee fadhi ruux qaadiri oo karaya uu fadhi kuba ikhudbeeyo ani ansaxahaynba mise maaho shardi waxay u tahay khudbada sixid sixitaankeedii camalkii muslimiintu taa haba ahaadee taas weeye khilaafkoodu ee laakiin sida kale in qiyaam lagu khudbaynayo de waana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh camalkii khulafadiisii marka la eego abubakr iyo cumar iyo kolley cusmaanna intii hore dee mar dambe dee uu da- noqdaa dhiciga kalaysay kolkol taagnidu mala markuu ku daalay inuu yar fadhiisanayo sooba naqliyan inaanu haddi jirin intaas dabadeedna uu dib u kici jiray mar ka dambeeye dad way fadhiisteen mucaawiye iyo fadhi waa ku khudbeeyeen imakanan waa inoo soo socdaaba bal matsalan taas fadhi uu kuba khudbeeyo saxaabi ku qoonsaduu kuba inkiray mucaawiyana dee markii dambe malaa la yidhahaa dee kasura caleyhi shaxm walaxm ayaabu fadhiistay baa la yidhaahaye laakiin rasuulka ilaahay dariiqadiisi iyo si uu inoo jideeyey waa taagni in lagu khudbeeyo waa shardi baa mise maaha bal taasi kalaam kaley noqonaysaa culimada khilaafkeediina bal taaba weeye xagga marka la eego rasuulka ilaahay labadan khudbo ayuu jumcadii ka horreysiin jiray inay dee jumcadu labadaa khudbo leedaho mid keliya lagu kaaftoomayn laba khudbo ay leedahayna waa sida axaadiis ay noogu sugan kollayna waxaan filaya waa camalkii aimadii muslimiintaba ee labadan khudbo ruuxii bal matsalan jumcadii ma shardi bay u yihiin sixadeediio haddaanay khudba kaba horreyn ama laba labadaa khudba aanay kaba horreyn ma ansaxayso mise way ansaxaysaa kollay taasna wayo dee horta shaaficiyo ayaa qolooyinkii shardiga kuba tegay ahaa inaanay ama intooda badan baan filaya halkan caamata ahlicilmi dee xasan albasri iyo bacdu salaf baa lagaba soo naqliyay inay iska ansaxayso oo iskaba ansixi karto laakiin inay khudba ay kaba sii horeyso jumcadii ay kaba horeyso arrinta kalena rasuulka ilaahi inuu dhexdooda fadhiisanayay ayaa ah bal dee waana sidaas oo inaan labadii khudbo lama xidhiidhinayo laakiin jilsada imaam shaafici oo kale waajib buu uba arkay ama uu kuba tegey inay xataa inuu fadhiiso fadhigaa bayna alkhudbatayn sixadii khudbada shardi iyo farad inay u tahay buu kuba tegee laakiin halkan culimada dee caamadoodu bal shaafici un mooye markaan idhaahno intoodii kale fadhigan waxay kaba dhigaan sunnasta fadhiga ka horeeyo xataa imaam shaaficiya ay qabaan marka ugu horeeya uu yimaaduu mimbarka ku fadhiistay inta aadaanku dhammaanayo xalayna fadhi saas aan soo aragnay khudbada kaba sii horeeya kaasoo kaleba imaam shaaficiya agtiisa waa sunaya aimada kale kan fadhiganna bal taas bay intooda caamata ahlicilmi ama intooda badani kaba dhigane laakiin shaafici baa halkan isagu waajib leh kollay waajibaadka halkana waxaa laga qaatay un umuurahani waa ficilkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xagga usuulkana malaa waxaan ku aragnay ficilku inaanu sidiisa haddii aanu dee shay laisfaray bayaan u ahayn aanu wujuub keenahaynba oo laakiin dee rasuulka ilaahu arrinkan laazimay iyo taan bay uxujaysteen sharaxna waxay iguba sugan uu raaciyey daliilkiisa rasuulka ilaahay ficilkiisa iyo inuu yihi salluu kamaa ra'aytumuni usalli laakiin xagga istidlaalkaasi oo xadal laga keeni karo loo odhan karo waa salaadii uno dee imaka khudbadii imaka taasi ma ma khusaynayse bal laakiin waxaan leenahay ficilkii rasuulku waa kaasoo dee in laga baydho maaha xagga jalsada qadarkeedina axaadiisa kumay soo aroorin taqdiirkeed iyo qadarkeed culimada qaarkood baa waxay ku qadaraan sida raaficiyo qolooyin suurat likhlaas in lagaba aqriya ayay kuba qadaraan barhkood fadhiga labada sujuudood udhexeeya laakiin wax taxdiida suumabarka furiya uu sharaxan tirmidi kuba yidhaaho xadiidkan iyo keyrkiina kumay soo aroorin taxdiid kumay soo aroorin culimada qaarkood baa taxdiidkoodii taasi ay ta o adu waa jalso khafiifo un markaas oon laguba raagahayn ee sida axaadiista qaar ama riwaayaadka qaar kuba timina wax kalaama oo uu laba imanaya intaa ma jirto walow aanay taasi anfi ahayn haddii dikri hoos ulaba yimaado aanay meesha kaba saarahayn laakiin dee may jirin rasuulka ilaah kalaam iyo wax lagaba maqlay وxdثna يحyى بن يحyى وxسن بن الربيع وأبوبكر بن أbي شhيبة قال يحyى أخبرنا وقال الآخران حdثna أبو الأحوص عن سماk عن جابر بن سمرة قال أنه قال kلay سندkan iyo raggani waa rag aynu hore usoo wada aragnay weeye أبوالأحوصkana waa nin aynu soo maray marar soo maro ثقة aho أتباع تaaبiعinta سلام بن سليم la yidhaaho ninka daba الوxوصkaas baa سماk بن حرب xadiidka kaba warinayo kollay muslim inay wax ka wariyaan idhaa beryihii dambea tagayur iyo isbedel kuba yimi oo xifdigiisii waa xumaaday oo xataa talqiintu aqbalayay wixii afka loogu rido ee loo laqinaba waa iska aqbalayay dee muslim kitaabkiisana waa kan axaadiis horena waan soo aragno inooguba sugan de kallina ma muslimo waxyaalihii isaga lagu raacay buu kaba wariyaayo xadiidkan aan haynaba waxa weeyaan qolooyin kale oo ay waxa weeye sida shucbo iyo sufyaan iyo oo raggii markii hore la kulmay ahaa xadiidkan waxaani kuba iman ayaa nisa iyo kuba sugan ama nisay labadaba dariiqoodu kuba wariyayo bal markaa waa xadiidkiisii hore une wuxu uhi jaabir ibnu samura qaala kanat linabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay waxaa u sugnaa khudbataani laba khudbo yajlisu baynahumaa uu dhexooda fadhiisto sida xadiidkii horan kuba soo maray oo waa istaagayey markaasuu dee haddana fadhiisanayey waanu kacayo khudbadii kale ayuuba kacayey juluuskan baa iyada uu ku kala faslinayey sida laftii kuba yimid rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh laba khudbo u sugnaaday oo yafsilu baynahumaa bijuluusin kale cumdatulxakaam iyo waa lafdigu soo naqlinayey walow culimadu ay yidhaahaan lafdiga dee waa cumdatulxakaamku axaadiisii bukhaariya muslimunbu ahaa axaadiisiisu bal dee tu isagu ku talagalay kuba warinaya lafdigana labada midna kumaba sugna nise iyabaa kuba sugan oo ay yidhaahaan saaxib alcumda waa halkan caswiga caynkaasi waa kaflo kaba dhacday ama waham kaba dhacay lafdigaa yafsilu baynahuma bijuluusin waa cumdatulxkaamka cibaarada kuba sugan nasa-in weeye lafdigii iyo lafdigii saxiixa ma aha ma saxiixayn ma aha dee waa se laakiin macnaa axaadiis aynooguma sugan oo rasuulka ilaahay labadaa juluus buu kukala fasrin jiray juluuskaasi kukala fasrinaya marka muxuu yihi yaqra-u waa aqriyaya rasuulka ilaahay alqur'aana qur'aanku aqriyayay wayudakiru waanu waaninayay min atadkiir weeyaan annaasa dadka oo dadku wacdiyayay oo dee tarkiib iyo tarhiib iyo taas buu dadka waxbuu u sheegayo uu wacdiyayo khudbadda dhexdeeda ba labada khudbo iyo fadhigii waynu soo maray halkana waxaa inooguba sugan yaqra-u lqur'aana wayudakiru naasa waxaa inoogu sugan bal in khudbada dhexdeeda in qur'aan la aqriyaa ama aayaad qur'aana la aqriyaa wax mashruuca ay tahay jidaysan tahay rasuulka ilaahay baa aqriyi jiray dee tadkiirkuna waxa looba khudbaynayo dadkii in la wacdiyo wax loo sheego loo digo khayrkii la jeclaysiiya oo waxyaalaha loolaba imanayaba waxaana jirta un oo imaam shaafici o kale ama shaaficiya dee san kutubtoodaba fiqigiiba inooguba sugan in halkan khudbadda ay u shardiyaan dee kolley shuruudo ay uba shardiyaan oo shuruudaha waxaa kaga mid a bal qur'aan oo la aqriyo labada khudbo mid ahaan qur'aan la aqriya calal asax oo kale xamdi in laguma bilaabo lafti kale weliba aanu kaba gud ahayn oo taasna ay shardi kaba dhigaan oo kale dee wacdigan iyada bal masalan wacdigan dadkii la wacdiyayo oo dee markaas laba amrayo waxay khayrka ahaa xumaantii lagaba daagay iyadna taas oo kalena way kuba soo daraan salligii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo khudbada dambe ay calal asax yidhaahaan duca mu'miniinta loo duceeyo o kale waxaa la arkaa saa usoo wada dhigteen markaa shaaficiyadu inaanay culimadu dee caamadoodu ama intooda badani aanay qabin ay leeyihiin khudbadda waxay ku ansaxaysaa un wax khudbo lagu magacaabo ujeedadu ruuxu waa kacay waa khudbeeyey hadalladan uu ku hadlayo waxaanu la yimi khudbo ma lagu idlaaqi karaa mise laguma idlaaqi karo haddii khudbo lagu idlaaqi karo khalaas way ansaxaysaa haddii dee laakiin aan la odhan karin khudbo se isagoo intuu ta subxaan allah iyo alxamdulilah iyo waxyaala yidhi un iska fadhiistay oo kale un khudbo la odhan karin iyada markaa dee kuma ansaxayse wixii khudbo lagu magacaabi karo iyadoon umuuraha iyo shuruudaha la eegin waa la odhan karaa bal umuurahani laakiin de bal haddii aynaan shardiba kaba dhigin sida madhabku yahay waxay noqonaysaa waa umuurihii dee ugu taamsanaa ee khudbadii ay ahaydna inay kulansato laakiin ah umuurahaas in la yidhaho waa waajib ama waa shardi oo kale iyadoo dee ficilka mujaradka uu yahay wax intaa dhaafsanay aanay soo aroorin dee si usulka uu keenayaba dee ficilka mujaradkii in wujuub sidiisa ama dee markaa idlaaqiisa kuma keeno caamat ahlicilmi ama jumhuur ahlicilmina sina xataa nawowi uu soo naqlinayana waxay leeyihin waa wixii magac kuba dhaco bal rasuulka ilaahay qur'aan buu aqriyayey n casharkan ka dambeeyana waan arki doonaa bal suurad qur'aanuu inta badan aqriyi jiray aayaad kaleo khudbada lagagaba maqlay dee waaba inoo iman doonta axaadiis waxyar wada socota ayaa inoo dambeyso casharkan ka dambeeya haddii ala yidhaha inooguba iman doona yaqra'u lqur'aana wayudakiru nnaas waxadethnaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khaysamata can simakin qola anba'nii jaabir bnu samurata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama kana yakdubu qaa'ima uma yajlisu waa fadhiisanaya uma yaquumu waa kacayo fayakdubu qaa'iman xaaliya isagoo taagan taas bay ahayd rasuulka ilahi siduu kuba khudbaynayey abu khaysamana waa zuhayr ibnu mucaawiya taasba weeyeyn hore usoo aragnay simakana waa ninkan imakaba aan soo haynay wuxuu markaa jaabir ibnu samura yidhi faman naba'aka ruuxa kuugu waramaa annahu rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa yakdubu jaalisan oo haddii dee umaradii iyo raggii umarada qaarkood waqtiyada dambe ay kuma khudbeeyeen cidda kugu tidhaaha ee kugu sheegta kugu waranta rasuulka ilaahay inuu khudbeynayo isagoo fadhiya faqad kadaba been buu sheegay faqad wallahi baan ku dhaartay sallaytu waan la tukaday kollay qasamkii baa soo kala dhex galay qad iyo ee ficilkii ay la socotay ee ay gelaysay buu soo kala dhex galay wallahi baan ku dhaartay ama faqad wallahi baan ku dhaartay sallaytu waan la tukaday macahu rasuulka ilaahay maci salawaat ullahi wasalaamu alayh akara min alfay salaatin laba kun oo salaadood in ka badan rasuulka ilaahay marna fadhi kuma khudbayn ee ruuxuu ku yidhaha fadhi buu ku khudbeeyey been buu sheegaya kolley axaadiisyada waa umuurihii aynu sooba aragnay rasuulkii khudbadii oo dee laba khudbadooda fadhina lagu kala saarayo labadoodna waxa weeyaan ee la istaagayo waa intaa rasuulka ilaahay ficilkii saxaabigan qowlkiisan uu yidhi laba kun oo salaadood baan la tukaday dee kolley uma jeedo laba kun oo salaadood oo jumco walow jumco uu ka hadlayey waayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee jumcadii ugu horreysay tukaday waxaaba ahayd markii uu hijradii uu yimi oo ama dariiqii markii maalintii quba uu kaba tegay aba la idhaha dariiqay uu gashay haddii aan nidhaha afar habeenun buu joogo in ka badan buu joogay aynaan odhan reer bani saar ibna cawf iyabuu kusii dhex tukaday jimcadii tii ugu horreysay markii uu madiinaba yimi toban sanadoodna waa joogo ee toban sanadood jumcooyinka la tukado o dhami haddii weliba waa saxaabi yar la wada joogay shan boqol ma gaadhayaan shan boqol oo jumco dee inay sanadii dhamayd konton jumco ma galaan ama hadday ugu banaayeen konton baa geli haddii dee bil kastaba ay afar noqotaan sideed iyo afartan jumco gelaya waxa weeyaan un sida imaam nawowi halkan uu inoogu fasirayo raximah llahu tacaala waa salaadihii shantaha buu uga jeedaa oo salaadoo dee jumcayaal badanna markaa waa la tukaday salaadahaas uu la tukadayna laba kun way kaba badnaayeen manaanu arag buu leeyahay manaanay jirin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh fadhi inuu kuba khudbeeyo baab fii qowlihi tacaalى wإida ra'w tijaaraة aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ma wuxuu u baabaysan yahay bal ilaahay qowlkiisii uu yihi waidaa ra'w tijaaraة ilى akhir اlآaya bal sababtii uu kuba soo degay waa sabab nuzuulkiisii iyo wixii kuba tacalluqsanaayo ilaahay yihi waidaa ra-ow hadday arkaan tijaaratan tijaaro ay arkaan aw lahwan ama se lahwi oo de waa waxyaalaha dadku ay kuba shuquloomaan ay halkan kuba fasireen ee tijaarooyinkood iyoba dee waa safaro in badan la sugayo meel dheerna kaba imanayo loona baahanyo kolkol durbaano la tumay iyo waxyaalo ayaa la socdayba waxyaalahaasa raacayay ama lahwi lahwigu tijaaradii unma gelaya xataa cursi hadday tahay lahwigii hadday wax kala tahayna waa meeshii waa imanaya laakiin infaduu way gadoomayaan oo insarafuu watafaraquu ilayha waa tijaaradii walow lahwi iyo tijaaro la wada sheegay dee maqsuudka weyni lahwigu muuhayn maqsuud waaba wax haddii la doono dadka lagu soo jeedinayo tijaaradan iyo safarkan soo galay loogu sheegayey une waxa maqsuudku ah waa tijaaradii tijaaradii oo saasaa iyadii loogu kaaftoomay oo damiirku iyada u laabmaya infaduu ilayha ila tijaara tijaarada xaggeeda ayay ukacayaan oo waabay watarakuuka way kaa tegayaan qaa'iman xaalatay adoo khudbadii u taagan oo khudbaynaya ayuunbaa bay kaa dhaqaaqayaan hadday taasi dhacdo iyagoo dee taas iyo tijaarada iyo uba jeeda ilaa akhiri alaaya marka ilayhana waxaan idhi waa tijaaradii dee oo waxaan leenahay iyadaa maqsuud ahayd ama waxaaba weya waa mibabliktafo dee iyadaa imika halkii damiirkii in loo celiyo lagu kaaftoome halkana aw lahwan infaduu ilayhi buu noqon hadday dee markaas oo in ay tijaaro ay arkaan ama lahwi iyadii xaggii ama xaggii lahwiga ayay u gadoomayaan oo adoo taagan bay kaa tegayaan bal aayadda sababteedu way noo dambaysaaye bal aayaddaas wixii adugu kuba soo arooray ama kuba yimi ee xagga nuzuulkeedii iyo macnahan ay sheegaysa iyo taagnidan rasuulka ilaahay taagnaayay dadkuna kaba tegeen isagoo taagan xadiiska inooguba iman amba baabka axaadiisiisa xdثna cثman بن abي شhaybة واسحاq بن ibrahim kilahma عan jarيiri qala cثman xadaثna jarيir labadii sheekh way kala leeyihin oo mid ba xadaثna yidhi de horena waxaan usoo maray isxaaq بn rahwe isagu xadaثna غaaliba ma isticmaalo aخbarana baan kusoo arki jirnayba عan xuseyn بn cabdالرaحman عan salim بn abi اljacdi عan jaabir بn cabd الlahi an النabiya slى الlah عalيه وasلم kana ykطb qائma yوم الجuمعة bal xusein cabdiraxmaan waxaan filayaa sulami horeynu usoo maray oo waxa weeyaan waana nin iqa oo iqa siqaaru taabiciin ah laakiin waktiyadii dambe kollay waxay dhahaan tagayur baa ku yime de dad kala duwan oo rag inoo dambeeya kaba mid yihiin baana axaadiisan sii hore raggii wariyey ee dabdiye ay ahaayo khaalid iyo hushaym iyo baaba inoo soo socdo xadiid kaba warinaya xadiidkana marka la eego saxiixayn isaga ayuun baabu ku wareegayaa xadiidkani macnaha ujeeddadu marka dee inta hore la dhaafo xusein ba uu isugu imanayaayo cid kaloo dee isagii la simani ma jirto dariiqiisa oo aan xusein gees mariye laguba wariyaayo madaarulxadiid fi saxiixayn isaga weeye isagu siduu ku wariyeyna labada saxiixba kol sari ibn abiljacdi keligii buu sheegaa waaba riwaayada imaka inoo taala waxaa inoo soo raaci doonta isagoo salim iyo abi sufyaan israaciyey taasna kolna abi sufyaan keligoo meeshii labada sheekh buu ka wada warramay kol uu kala reebo iyo uu midkood ku kaaftoomayo kol uu israaciyo oo uu xidhiidhiyaa labaduba way jiraano labadaba imaka halkan ee labada hore way inooguma sugan yihiin bukhaarina way dhacday abu sufyan adigu dee markaa ama riwaayaadka qaarkood way dhacday isagoo abu sufyaan keligana ku gaabsaday ee balwa laakiin madaarulxadiid waa isaga marka waana taabici baan idhi sida saaliba ibn abiljacdi taabici ka yar weynuun yahay isaga wuxuu yihi can jaabir ibn cabd llaahi ana nabiya salى اllahu alayه wasalama kaana wuxuu a yakdubu mid khudbeeya qaa'iman xaaliya isagoo taagan buu yooma ljumcati maalin jumca ayuu taagnaa khudbadii jumcadana uu ku jiray fajaءat waxa timi ciirun waa qaafilo ama safar baa yimi uun cirku asalkiisa hore waa geela gaar ahaan weeye geela gaar ahaan dee waa safar side tijaaro raashin ha noqoto wax kale has noqotee waxyaalaha dee safarkaas ee tijaaro sida ayaa ceer gaar ahaan la yidhaho haddii aanay dee ahayn waxaa tijaarada sida ceer lama odrhanayo ee waa safarkaas adigu dee rikaab geel ama geel u raran yahay oo tijaaro iyo waxyaalaha raashin iyo wax lamida sida taas baa ceer la yidhaha haddaba iyadoo dee kollay wixiina loo baahnaa meel shishana ay kaba timi ayaa waktigaa rasuulka ilaahay khudbeynayay ayaa safarkaasi iyo qaafiladaasi ay soo gashay fanfatala annaasu dadkii ayaa way gadoomeenoo ilayha waaba la dhaqaaqayo dadkii fadhiyey ee rasuulka ilaahay khudbadiisii dhegaysanayey baa markii sawaxankii iyo ama lahawgii la socday wixii la maqlay ayaa dee ha noqdeen bal yaan lagaaga dheerayno aad wax ka heshid ama wax kalebe adigo xaggeedii baa loo gadoomay xataa lam yabqa ilaa aanu hadhinba ilaa ithnaa cashara rajulan labiyo toban nin mooyaane cid kaleba meeshii kumay hadhin kolle xaafim xajarna bal dadka waaba tacyiinkooda uu tatabuca sharaxa bukhaari markuu halkan sharaxayo halkan saddexun baa magacyadoodu inooguba iman doonaan fa unzilat hadihi laayatu markay taasi dhacday rasuulkii ilaahay isagoo taagan dadka ay ka tegeen tijaarada iyo umuuraha ay u gadoomeen xaggeed ayaa waxaa la soo dejiyey aayaddan alatii fi ljumucati suurat ljumuca kuba sugan oo ah waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima taas baa waxa weeye aayaddan baa sooba degtay waxadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullahi bn idriisa can xusayni bihada lisnaadi qaala warasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yakdubu qaala macnaa jaabir baa yidhi safar baa yimi jaaءat ciiru min ashaam warasuulu llahi walxaal rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam yakdubu uu khudbaynayo walam yaqul muu odhan qaa'iman halkaa kaana yakdubu qaa'ima yowma aljumuca halka ayd lafdigan qaa'imani warasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama yakdubu intaas baa lafdigan dambe ama riwaayada cabdullahi bn idriis kaba wariyey xusein intaasay ahayd weli xadiidku inoo socdaa duruqdiisii waxadaanaa rifaacatu bn lhaytami lwaasidiyo qaala xadaanaa khaalidu yacni daxaana kolley rifaacaani malaha muslimun baabuu afraadiisa yahay laakiin dhowr xadiis buu kitaabka ku leeyahay oo kani u horeeyo wuxuu yihi xadaanaa khaalidun yacni daxaana waa imaamkii macruufka ah khaalid ibn cabdillaahi daxaan can xusayni can salimin wa abi sufyaan can jaabir ibn cabdillahi adeeg waa raggii imika marka dhawaydaan sheegayna xuseyn waa ninkii uun xusein ibn cabdiraxmaan ilaa toddoba xusein oo kale oo kutubta ku sugan laakiin yaani kitaabkeena inooguma sugnaan ba xaafid markuu tarjamadiisa dhigto dabadeed taqriibka uu raaciya si uu bal dee loo kala ogaado un haddaba xusein maanta ayuu ka warinaya salim iyo abi sufyaan salimna waa ina abiljacdigii marka dhawaydaan soo haynay abu sufyaanna waa nin dalxat naafic la yidhaha jaabir wax ka wariyo in horeba usoo maray marar usoo aragnay abu sufyaan ka jaabirkaba warinaya dalxat bnu naafic baa la yidhaha kunyadiisana mashhuur buu kuba yahay labadooda ayuu xuseyn xadiidkii ka wada maqlay labadoodna yay ka wada maqleen can jaabir ibni cabdillaahi qaala annahu qaal kunaa maca anabiyi sala allahu alayh wasalama yowma aljumucati rasuulka ilaahay maciisaanu ayn maalin jumco faqadimat waxaa timi suwayqatun suuq yar waa tasgiiru suuq way laftigii suuq baa la tasgiiriyo waa suuq yaroo dee imakaa safarkan kolley halka la dhigaya waa suuqii unbua la dhigayaa oo suuqii baa lagu soo hagaajinayaa maaha in magaalada dee halkii wax lagu kala iisan jiraa suuqeedii macnaha markaa macnuhuna waa ciir ama safar dhan oo suuqii ku socda ayaa yimi oo tijaaro xambaarsan intaas weeyo tii hore ciirun bay la macno noqonaysaa laakiin waa suuq tasqiirkeedii qaale wuxuu yidhi jaabir baa odhanaya fakharaja annaasu ilayha dadkii ayaa xaggeedii uba baxay waa xaggii suwayqadaa yimi ama ciirkii falam yabqa ma hadhin ila اثna cashara rajulan labiyo toban nin mooyo ana fiihim eeguu ku jiray jaabir ma kicin anigu aan kamid ahoo dhexdooda ku sugnahay qaala jaabir baa wuxuu ihi faأnzl اllahu waidaa ra'w tijaaraةa aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ma ilى akhir اaaya weli xadiidku baabku kolle xadiidkanin weeyaan duruqdiisii ah bal walow dee xadiidka ugu dambeeye uun mooye وxadثna ismاعيل بن صالm qال أخbarana hushaym wa hushaym بن bashيr kolley ma macruuf aha qال أخbarana xusayn عan abi سfyاana وصاlm بn abi اljacdi عan jaaبir بn cabd اللahi qال أnahu qaal bayna النabiy slى الlه عalيه وasلم qaa'ma wqti uu rasuulka ilaahi uu taagayay yowma الجumucati id qadimat waxaa timi ciirun safar ama qaafilo waa geel dee rarnaa tijaaro ku rarnaa ayaa soo garay ila lmadinati madiina timi fabtadaraha way u degdegeenoo iyagoo uba kala badinaya asxaabu way u degdegeen weeye tasaaraca ilayha asxaabu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam xataa lam yabqa ilaanu hadhin macahu maciisa ila ithnaa cashara rajulan labiyo toban nin mooyaane cid kaleba aanay ku hadhin fiihim labiyo tobankaa waxaa ka mid ahaa oo ku sugnaa abubakrin wa cumaru jaabirna waa ta aan suayna waa saddex marka qaala wuxuu uhi jaabir wanazalat waxaa soo degtay hadihi اlaayatu waidaa ra'w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha alxadiidka kolley aayaddan sababtii ay kuba soo degtay waa inooguba sugan tahay damiirkana waxaa tijaaro uu loogu celiyo waa ta aan soo horraysiinay watarakuuka qaa'iman qiyaamkan rasuulka ilaahay taagnaanaad sida xadiidka inoogu sugan dee khudbadiibuu u taagnaa maalin jumcaana way ahayd dadkiina dee bal waa kuwaasoo labiyo toban unbaba hadhe intii kale way tegeen oo dee arrinkan ah dee inay saa ugaba tegeen waa nooc dee ilaahayna uu aayadda akhirkeedaba kuba sheegay dee waxa weeyaan ilaahba ah waxaa dee markaan khayrkan iyo wacdigan iyo dhegaysiga khudbadda ay dhegaystaan ayaa kaba khayr badan waxa ay xaggiisa uba carareen ilaah baana ah khayru raasiqiin ba dee khayru man razaqa wa acda bal markaa ruuxu umuuraha caynkaasa yaanu daacadii ilaah iyo cibaadadii kaga shuqloomin oonu kaga jeedsan bal aayadii waata iyada inooguba sugan halkan kolley qolooyinkii kitaabka sharxay waxaa xadiidka ay soo qaadaanba cadadkan jumcada ay ku guntamaysa iyo intaas iyo oo halkan labiyo toban baa rasuulka ilaahay kuba hadhay waana khudbaynayay inooguma sugna xadiidka intaa dabadeed inay dadkii soo noqdeen iyo in sidaa laguba tegay iyada xadiidka inooguma sugna oo ixtimaal dee lasoo noqdo markii dambe oo dadka ay soo bateenna waa ixtimaal dee waxyaalo kalena arrinka kalena waa ixtimaal oo xadiidku intaa wax ka badan caddayn inooguma sugnoo markaasay barhkood uba daliishadeen xadiidka in dee cadadka jumcada ay kuba ansaxaysa ay labiyo toban yihiinoo waa kan rasuulka ilaahay labiyo toban kan unbaba agtiisii ku hadhay dee kolley salaadii jumcadana waa la tukaday oo duhur lama tukan khudbadiisiina rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa watay bal dee laakiin ixtimaalkaasaa jira miyay soo noqdeen mise ma soo noqon cadadka intaa leeg khudbadda shardi mu u yahay san dee shaaficiyadu in cadad ay khudbadda ku ansaxaysaa meeshii ama jumcada ku ansaxaysaa khudbadda ay dhegaysanayaan mise maaha iyo kolley waa umuuro in iman in xagga cadadkana dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh horta cadad yar kuma tukan marna jumco marna cadad yar kumama tukan waqtigiisiina marka la eego ilaa uu kaba wafaadayeyna masjidkiisa un mooye meel kale laguma tukana xataa dadkii dhowrka maylu jiray cawaalidii madiine joogay way soo dhaadhici jireen oo masjidkaas un baa lagu wada tukan jira horta isagoo cadad badan mooye walow aanay taasi taxdiid lahayn oo kale lakiin marka la ega intay ku ansaxaysaa de waxaa la arkaa culimadu de horta xadiidka daariq baa wuxuu keenaya jamaaca shardiga laba laga bilaabo ilaa afartan iyo toddobaatan iyo in kaba badan iyo cadad aan xad lahayn aqwaalo fara badan baaba jirto oo kolleyna wax dee imaka nas qawliyo ma hayno oo cadadka hadday kaba yaraadaan aan laba markaa la tirsanahayn halkana e kolkol ama daabit baaba iskaba imanaya yuktafaru fi dawaami ma laa yuktafaru fi libtidaai barhkood odhan karaan taas lakiin waxaan leenahay umuurahani ficilkii rasuulka ee taasee dee mujaradka ayo siduu ku tukaday cadad badan bay ahay bal isaga qarnigiisii qarnigaa koowaad oo dhanna waxaan filayaa madiine inaan masjidkeeda laba labayn iyo intii ku dhaweyd oo waxaan filaya jumco labaad oo dee magaalo lagu ogo oon jumcadii hore ahayn oo jumco labaad iyo masjid labaad la ogo inay kolley muddo dheer waqtiga cabaasiinta dhexdeedu baa baqdad kaba dhacday intaa hore dee jumco keliga baa lagu tukanayo kolley cadad badan baa isugu imanaya lakiin taxdiid cadad xaggan afartanka oo kale dee ficilkii rasuulka may ahayne xadiis baaba abi daudi ay wariyeen oo kacb ibnu malik markuu aadaanka jumcadaba uu maqlo uu ascad ibnu zuraare u ducayn jiray oo uu lahaa intaan rasuulku ima buu meelna qacal khadamaad la odhanayo jumco iyaga ku tukiyo afartan babay ahaayeen iyo waa umuuro kolley ee dee culimada qaarkoodna qowlkooda intaa in ka yarna way jirta halkan malikiya kayrna way u daliishadeen walow dee aan leenahay ixtimaalkan daraaddeed ayaanu imika umuurahan iyo adiladani aanay meelahan sariix noqonahaynba aanay sariix noqonahayn arrinkan kolleyna walow dee rijaalu laa tulhihim tijaarat walaa baycun can dikr illah qolooyinka lagu ammaanay kuwa ugu horeeya saxaabadii ay galaan ay yihiinba oo saxaabadii ay gelayaan halkana tani ay dhacday ee kolley waa intii markan dambe arrintani ay soo aroortee arrinkana inaan u toosnayn aayaddii laguma tusay ayay sifadan markan dambe ilaahay kuba sifeeyey ee dadkii mu'miniinta kaba dambeeyey sifadaa lahaana uu la wadaagsanayay laakiin kuwa ugu horeeya galaba ay noqdeen iyaga ayaaba alba markaa taas ay kuba sifeeman arrinkani waa arrin uun kolley bashar dee waxyaalo kaba dhaco waxyaalo loo baahnaayo malaa yimi iyo ninkasta isli yaa lagaaga dheerayne bal umuurahana dhacay xagga watarakuuqa qaymana saxay baan arki doonaa in khudbadda aan lama fadhiisanayne la taagnaanayo uba daliishado way noo dambaysaaye bal waxaan leenahay un istidlaalka isna cashar wax ka yar inaanay dee kuba ansaxayn ama ay kuba ansaxaysiyo umuurahani waa dee kolley nooc istidlaal weeye laakiin dee istidlaalaad halkan aan idhaahno waa qaadico cadadkii bay goynayaan ma ahan وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhار qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبaydة عن كعب بن عجرة qال أنه qال kلey سندka منصور waa منصور بن المعتمر عمر بن مرة الjmrيna isna hore waan usoo argno waa nin taaبعiya منصورna hadii aan idhaahno waa صقاaر تaaبعين saddex taaبعي baa snadka xadيidka ku sugan أبو عubaydahana waa in عبداللahi بن مسعوud weeye waxaaba la yidhaha magac kale maba lahaye tanuun barhkood baa caamir magaciisa kuba sheegay kuwana kunyadanba magacaa la yidhi waa in cabdillahi bni mascuud wuxuu yihi marka abu cubaydata can kacb ibni cujrata qaala anahu qaal waxa uu leeyahay waa abu cubayda yihi qaala baan leenahay abu cubayda wuxuu yihi kacb ibni cujre isagoo inooga warinaya dakala masjida kacab baa wuxuu soo galay masjidkii kolley waa masjidkii kuufa وcبدالرحمaن بن أم الحكم والحاaل cبدالرحمaن بن أم الحكم ninkaa magacaa la yidhaahaana يkdb uu khudbaynayo qaaعida xaal yahay anaa صxaabiga كacب بن cujra soo galay masjidkii kufa weeye kufa waxaan u leeyay ninkani walibuu muddo ka ahaa kol buu isagu amiir halkaa kaba ahaa abu cubayd xataa waa reer kuufo dee aabihiiyo isagiyo reer kuufay ahaayeenba cbdiرaحman ibn abilxakamna cabdiرaحman ibn cabdillaahi baa la yidhahaa ibn ama cabdiرaحman ibn umilxakam barhkood baa ama sida sunan bayhaqi oo kale iyo cabdiرaحman ibn اlxakam iyadoo umi la xadfo ayaabay timee waxaa la yidhaha cabdiرaحman ibn cabdillaahi baa magaciisa la yidhaha waa nin adugu reer saqiifa waxaa abti u ahaa abti ruma uu ahaa mucaawiyat bn abi sufyaan isagaa markaa waqtigii khilaafadiisii ayuu markaa kuufa waali ugaba dhigay oo kuufa dee ninka waaligiina isagaa dadka tukinayay isagaa khudbadii jumcada lahaa walow dee markii dambe malaa sanad dabadeed ba la casilay laakiin wuxuu ahaa mucaawiya abti u ahaa halkaasna waali buu kaba ahaa saxaabigan baa soo galay isagoo waa jumca waa fadhiya waanu khudbaynaya ma taagna markaasaa faqaala wuxuu yihi unduruu eega ilaa hada lkhabiisa bal ninkan xun eega yakdubu waa khudbaynaya qaacidan xaalu yahay bal eega kan khabiiska ah wuxuu khudbaynayaa isagoo fadhiya wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima aayaddan buu u daliishaday khudbadda inay taagni uun lagu khudbaynayo oo wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay waa tan ilahay hi watarakuuka qaa'iman oo maxaa aayaddu ina tusaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh inu taagni ku khudbaynayay ee ficilkiisna taasoo ah mustamir oo si kale lagaba arag isagiina waa kan fadhiiso dee malaha dee cudurdaarna kolley mala ma lahayn fadhigiisa sista u leeyo u fadhiiso ee waa taan leenahay mucaawiyaba waktiyo dambe waa fadhiistayba haddaba bal markaa taasuu leeyahay oo dee waxa ay tahay in saxaabigan kalaamkani waa munkarkan uu u arkay sunnihii rasuulka ilaahay inuu kaba tegey ama dariiqadiisii uu khilaafay taas ine rasuulka ilaahay baaba taagni ku khudbaynayey ilaahay baaba aayaddan inoogaba warramay inuu taagni maalin uu kuba khudbaynaye ayuu khilaafay waa inkaartaa uu kuba inkirayo oo taasba uu kuba inkirayo de xagga marka aayadda uga daliishaday watarakuka qaa'iman iyo dee rasuulka ilaah ficilkiisu tan ahay iyadoo dee uswa inoogaba sugnaatay iyadoo ilaahay yihi watabicuhu marka dee raaca oo kale waynu hanuuni iyo umuuraha caynkaasa ayaaba ah dee waxyaalahan uu saxaabigani u daliishaday oo uu leeyahay khudbadii waa taagni un baabu taqliidi min tarki ljumucati wuxuu u baabaysanyahay baabu taqliida adkeyntii la adkeynayey min tarki ljumuca bimacnaa aad laisuu adkeynayay wacid adagoo usoo arooray laisu sheegayey laysaga digaya layska fogeynayey jumcada bal in laga tago oo la fudaydsado وxdثnي الحسن بن علي الحلواني قال xdثna أbو التوبة حسن بن ربيعة horayna usoo maray قال xdثna معاaوية وهو بن سلام عن زيد يعني أخاaه أنه سمع أbا سلام قال xdثnي الحكم بن ميناء أن عبدالله بن عمر وأbا هريرة xdثah حgga سندka سdح nin ee sراacay xadaثna abu me mucaawiyatu wahuwa bnu salaamin bu yihi sheeka inoo cadeeyo mucaawiyahani waa ina salaam si dee bal loo garto kii uu ahaa loo garto inay riwaayadiisii waxaa ku timi mucaawiye keliya horeynu usoo marro wana atbaacu taabiciintii kamid oo hiqa wuxuu ka warinaya can zaydin zayd oo isaguna kolley atbaacu taabiciinta adee ka daba ka horeeya laakiin isagoo kaba weyn yacni akhaahu zaydkuna waa walaalkii oo markaa muxuu noqonayaa zaydkuna zayd ibnu salaam baa la idhaah annahu zaydkaasi samica wuxuu maqlay abaa salaamin abaa salaam buu maqlay salaam aabihii ayuu maqlay waa iyagu eg waa ilmo salaam waana laba walaalo oo kala warinaya ninka dambe zayd la yidhaahna xadiiska ayuu ka wariyey abaa salaam waa aabahood waalidkii waa awowgood weeye oo imaka awowgood weeyaanoo halkan sharaxda qaarkood baa khaasatan mucaasiriinta dhacay halkan inuu ujeedo aabihi lakin de aabihi mana noqon karo horeyna waynu usoo maray daharya meelo iyagoo san u kala warinaya yani dee tarjamadu inooguma badnaaninbo waa nin awowgii buu kaba warinayaayo mamduur baa la odhanayo alxabashiyi baa tima barhkood dee waa xabashadan la yaqaana idhahaan barna waxay leeyihin alxabashiyi nisbadaasi waa xayun min ximyar waa jilib reer ximyar kamid ahaa ayuu ahaaye waa nin markii dambe reer sham ahaayo taabiciy aynu hore usoo marro magaciisa mamduur la idhaaho kunyadiisa abaa salaam ee inankiisaana dee salaam ee nimankan dhalay ayaa lagu kunyooday markaa zayd awowgii buu kaba warinaya waa qoys baa markaa kala warinaya qaala markaa abaa salaam baa yidhi xadathani axakm ibnu mina ana cabdllahi bna cumar o abaa hurayrata labada saxaabi buu ka wada wariyey ayaa xadathaahu u waramo waxay ugu warrameen annahumaa labadoodu samica inay maqleen rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo halkan abaa hureyre bedelkeeda waxaa dhacay nasaa-i oo kale cabdillahi bnu cabaas iyo cabdillahi bnu cumar lakiin tan baa sawaabo muslim dhacday yaqulu isagoo ku qowlaya calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa qoryihiisa korkeed xaal uu kuba sugan yahay oo dee mimbarkiisa acwaadi iyo qori jamcu cuudi weeye ayuu kaba samaysnaa horeynu mimbarka iyo wixii lagaba sameeyey waa taas mimbarkaa qoryaha kaba samaystaa buu darajaadkiisiibuu ku taagnaa ama mimbarka korkiisuu kuba taagnaa mimbarkiisu dhoobo iyo ama wax kale kamuu samaysayn dhagaxya kamuu samaysayn acwaada isagoo kuba taagan ayo macnaa mimbarka fuushan ayaa waxay maqleen labadan saxaabi rasuulka oo leh layantahiyana aqwaamun can wadcihim اljumucaati aw layaktimana allahu calaa quluubihim uma layakununa min algaafiliin wallahi baan ku dhaartay kollay qasab dee qadaro baylaamta waa almudia lilqasam ayay halkan inoo tilmaameysaabe wallaahi baan ku dhaartay layantahiyana way dayn doonaan oy ka joogsan doonaan aqwaamun qowmyaal iyo dadka qaarkoodba can wadcihim ka tegooda aljumucaati jumcooyinka ay ka tegayaan rasuulka ilaahay ma magacaabin oo dee kollayna haddii xataa cid wax loo sheegaya waa roon inaan magacoodiisi aanay fadaaxaya waxyaala uga noqon dee san sidii rasuulka ilaahay ma baalo aqwaamin yafcaluuna kada iyo uu odhanayay bal waa isagoo dhaaran u yihi way iska dayn doonaan oo way ka reebtoomi doonaan niman ka taga ay ka tegayaan jumcayaasha ay ka tegayaan taasay iska dayn doonaan laftigan wadcina dee waa masder kollayna waxa ay dee yidhaahaan halkan oo dee marka la eego luqada carbeedna horta waa wax aada ugu yar marka la eego ficilkan imika wadaco oo kale markay noqoto maadi uu noqdo iyo marka ay noqoto dee waxa weeyaan iyadana master oo kale ismigiisa faacilla waa la mide luqada aad bu ugu yariyo barhkood ay kuba diriyeen sida suyuudi iyo meelo inuu sheegtayba cibaaraadkan ama dee isticmaalkani waaba dee malaha xadiidkoo macno lagu wariyey muwaladiintii adigu iyo taas riwaayadoodba ay tahay laakiin waa luqo jirta waanay jirtaaye waanay badnaynuno waxay idhahaan sida dee imika wadaca iyo wadare iyo mudaariceedu waa tan la isticmaalo imika yadacu amarkeeduna waa tan la isticmaalo dac baa la odhan yadaruna waa tan de waxa weeyaan qur'aankaba inoogu sugan darna amarkii waa inoogu suganye laakiin markay noqoto masterkii iyo maadigii ay noqoto luqada carbeed isticmaalku aad buu ugu yaryahayo wadaca lama isticmaalo dee tarakiya waxyaalaha ayaa lagaga kaaftoomay ama waa yaryahay walow ashcaarta qaar laguma arkay masterkana lama isticmaalo sida wadaro iyo kale iyo wadri aan looba isticmaalin ama uu aad iyo aad naadir ugu yahay oo waxay dhaha maadigii iyo way direen ama way kaba tegeen ama aad buu uba yaraaday haba jireen waxyaalo soo aroora xadiidkani laakiin waa kan inooguba yimi masterkii buu inooguba yimi way iska jirtaa mala dee qira'a markaa kolley shaadun baan kuba tirinaynaa maaha dee qira'a inoo tawaaturtay maa wadacaka rabuka halkaas iyadoo takfiifa inay qoloyn aqriyeen wadacaka waana taan luqadan baanaan sheegayno aan leenahay maadiga iyo waxyaalahaas waa wax yar ama barhkood ay dhahaanba amatat ilcarab de masalan waabay dileenoo waa lagaba tegayo ay ka dhigeen waxaan jirin oo kale oo markaa laakiin de maha qiraao dee inoo tawaaturtay ma aha bal waxaan leenahay xadiidkii buu inooguba yimi wax ruwaadii siqaad ahid aan ilaahno xadiidkii baa macne lagu wariyo lafdigii maaha waxbaa la bedeleyna meeshii ma taalo waxaan leenahay waa inay badnaynuun e waa luqo jirto waa kan mudaariciisiba inoo jira amarkiisii la isticmaalayo ee labadan un baa yar oo aad u yar imikana masterkii baan haynaa can wadcihim ljumucaati waa katagooda ay jumcooyinka kaba tegayeen ama se awla yaktimana lahu haddii kale weeye haddii inay taa ay iska daayaan aw la yaktimana ama se uu dabooli doonaa uu shaabadayn doonaa khatmin doonaa waxa marka la xidhaa shaabada lagu dhuftaa si aan loo farin oo markaa haddaba uu khatmin doonaa calaa qulubihim uu dabcin doonaa qulubtooda qalbigoodii baa la xidi wax markaa waano ah oo gelaya khayr gelaya oo marka ay ku ta'asurayaan ay aqbalayaan baan markaa jirahayn oo uma la yakununa khatmiga dabadeed maxay noqon min alkaafiliina kuwa qalbigooduba uu khayr dhammaantii ka kaafil yahay halmaansan yahay ama ilowsan yahi u kaba kaafil yahay bay noqon doonaan macnaha labada mid baa dhici weeye awdan waa ama way iska dayn jumucaadka haddii kale tanaadhicio sida xadiid kaleba kuba yimi ninka saddex jumca ka taga dabcan lahu calaa qalbihi qalbigiisa khatmigaasaa ku dhacaya dabcigaasaa ku dhacayo ruuxa ka seexda ama si un uga taga saddex jumco ay isu raacaani tanuu mudanayaaba oo xadiis waa lafdi kaleo xadiise ee kana waatu inoo tilmaamayo macnaa waa waciid adagoo u yimi un jumcadoo la fudaydsado iyadoo lagaba tago uba yimo ruuxii khatmiga iyo dabciga qalbigiisiiyo isagoo qalbi uu noqdo kaa kaafilka ayaa ciqaabti ay noqonaysa hadduu jumcayaasha uu fudaydsado uu kaba tago baabu takfiifi salaati walkhudbati fudaydintii salaada la fudaydinayey iyo khudbadaba jumcada ayuu baabkeedii yahay xdثna xسن بن الربيع وأبوبكر بن أbي شhيبة qال xdثna أبوالأحوص عن سimak عن jابر بن سمرة marna baan sندki isagoo sna soo haynay qاaل كنت wuxuu ah jابر yihi كنت uصلي mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waa kii نصلا laba kunoo saلaad in ka badan baa rasuulka ilaahay la tukaday haddaba waa la tukan jiray fakانت صaلaaته saلaadiisu waxay ahayd qasdan dhexdhexaad macnaa mid dheerna may ahayn mid gaabadna may ahayn taa muctadilka ahayd wa khudbatuhu qasdan khudbadiisuna mid dheer may ahayn mid gaabadna may ahayn iyadna dhexdhexaad bay ahaydba oo khudbadiisuna taas bay ahayd salaadiisna dhexdhexaad bay o labadaba weli axaadiisu way noo socotaa وxadثna abubكر بن abي شhaybة وبن نmayri qال xadثna محamed بن bshri qال xadثna زkrya xalayta waxaan soo haynay yaحya بn abi زaئdة on yihi waxaa la yidhahaa yaحya بn زkrya بn abi زaئdta زkrya waa kan abina waa ثiqa isaguna ثiqa ayun bu ahaa markaa زkrya بn abi زaئdta ninkii ibn abi زaئd waa ninkan yaحyihii aynu soo marneed xaafidka ahaa ama mdqinka ahaana dhalay xdثna زkrya qال xadثnي simak بن xrb عan jaaبir بn samurةa qال anhu qاl kana kuntu waxaana uصلي mعa النabiyi slى الlahu عalيه وsلم الصلawaati salaadaha la tukanayay fakanat صalaaتhu qasda وkخudbathu qasda salaadiisuna mid dhexdhexaaday ahayd khudbadiisuna mid dhexdhexaaday ahayd bal waxaa inoo dambeeya insha allah khudbadiisii waxyaalo kamidan arki doonaaye laakiin axaadiis baa inoo dhaxaysa inoo dambeysa haddii bal aan gaadhno oo kale oo xadiis isagu kuba yimi ee ruuxa iyadoo uu salaadiisu ay dheer tahay khudbadiisuna ay gaaban tahay waxay calaamo ama daliil u tahay aqoontiisa iyo fiqhigiisa bal taas bay uba tahay kolley xadiidkana markaas waan kusoo yar noqon doonaa ee imika halkan salaadiisu waxay ahayd taa dhexdhexaadka ah de marka loo eego imaka dee salaadihiisii weeye in walow dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh uu amray aimadii inay salaadii gaabiyaan lakiin salaadiisu de waxa weeyaan waa iyada marka salaadihiisa loo eego waa dee taa muctadilkeed khudbadiisuna iyada marka khudbabtiisa loo eego walow de ay tahay malaha salaada sidaa de inoo dambeyso salaadii inay kaba dheeraata ay tahay iyadna haddaba taa muctadile mid dheerna may ahayn mid gaabadna may ahayn welina khudbooyinkiisii wax kamid ah rasuulka ilaah inoo dambeeyo waaba kuwan xadثnي محamed بن المثنى qال xadثna عبدالوهاaب بن عبدالمجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه xalaytayba wan soo haynay wuxuu yihi markaa qاala جابر بن عبداللahi kana رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdaa khadba markuu khudbeeyo اxmarat caynaahu labadiisa indhood way casaan jireen oo waa dee waxaan uu sheegaya ihtimaamka uu ihtimaamaya iyo aayaadkii qur'aankii buu aqri ilaahay aalaadiisii iyo nicamtiisii iyo aayaadkiisii buu sheegaya markaa indhihiisaa casaan jiray wa calaa sawtuhu dhawaaqiisuna uu kor noqon jiray washtadda gadabuhu cadhadiisuna way adkaan jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khaasatan waa umuurahan uu sheegayo iyo waxyaalahan uu kaba hadlayo dee waa wixi ay keenaysay xataa kaanahu siuu mundiru jeeshin nin ciidan u digaya yahay oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaabad moodeysay inuu nin dee intuu ciidan lagu soo dhow yahay uu yahay mid u digayo dee ciidan kale oo kusoo maqan oo ama gelaya oo ama kuwaa beriisanaya ama ku galabaysanaya uga digaya waxa weeyaan markaa xaaladiisa oo kale iyo suu raaxaasi u hadlo oo kale si digniintiisaasi ay dadka u gaadho ciddan uu digaya ay u raadeyso saas oo kale baa rasuulka ilaahi ah salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal taas ba halkana wuxuu sharaxay ugu sugan waxaa looga dariishanaya xadiiska inay ruuxii khadiibka ay mustaxab u tahay an yufaqima amra alkhudba khudbada amarkeeda inuu weyneeyo e waa kolley waxaa la arkaa maqaal kastaaba maqaam ama maqaam kastaa maqaal buu leeyahay kolba waxaanu ka hadlayaana hadalka waxaa la arkaa inuu dee bederaba ama sawdkiisii ama sida uu hadlayaba ee wuxuu leeyahay sawdkiisana uu sare u qaado si uu u waafaqsanaado kolba waxaan uu sheegaya ama targiiba ama tarhiiba waxaa laga yaabaaba inuu leeyahay ishtidaadu qadabi waa markuu amar weyn uu dadka ugaba digayo ama khadbi weyn ugaba digayo ayaabay tan cadhadiisuna ay adkaanayso xaaladiisu ay tan noqonaysaana ay ahayd be bal adigu taas waa xataa kaanahu mundiru jeishin mundirkaasoo yaquulu ku qowlaya waxaan sifo uga yeeraynaa ficilkan mudaaric mundirkii oo ma ima kaba dhigayno rasuulka ilaahay xataa kaanahu mundiru jeishin yaquulu wuxuu odhanaya hadal aan soo goosanno oo istineef aan kaba dhigno oo ah rasuulka ilaahay wuxuu odhanayay maka tan kaba dhigayno oo aan idhaahno markaas rasuulka ilaahay saasee xaaladiisu ahayd xataa kaanahu mundiru jeishin yaquulu wuxuu odhanayayna rasuulka ilaahay صبحكم ومساكم ويقول taas e lakiin maxaan leenahay صفaan mنdirka ugaba dhigaynaayo rasuulka ilaahay baa dee uu ku shabahayay xaaladan oo xataa kana waxaabad moodeysay rasuulka ilaahay xagga marka la eego sawdkiisan kor noqday indhihiisa casaaday cadhadiisan adag kaanahu mundiru jaishin ciidan mid u digaya inuu yahay mundirkaas oo yaquulu leh oo ciidankii kule uu digayey sabaxakum macnaha sabaxakum alcadow waar iska jira waar digtoonaada ha isdhiganina cadowgii waa idinku waaberiso o idinku waaberisanaya wamasaakum ay masaakum alcadow cadowgii baa idinku galabayso galabtaaba laydin gelaya wuu inahayaa cadowgii baa idinku soo dhow oo iyaga nin saas oo kale oo jeish ciidan ruuxaas waa wuxuu arkay dadkiisiina waa u digaya markaa hadalkan iyo waxaan u odhanayo si ay dadkii u raadeeyaanna kolley sifaadkiisii baa tan ah taasoo kale ayaaba rasuulka ilaahay aada moodeysay laakiin wuxuu odhanaya waa kan wayaqulu wuxuu odhanaya rasuulka ilaahay khudbadiisa bucistu waa laysoo diray ana aniga iyo wasaacatu saacadda kaatayni labadaas oo kale anagoo isku ah kolley imaam nawawi raximah llahu tacaala halkan wasaacata wuxuu icraabayaa ama uu leeyahay waxaa la wariyey in la nasbiyo o la yidhaho bucusu ana wasaacata iyo in la yidhaaho bucusu ana wasaacatu waxaanu kaba dhigay inay dee nasbadu mashhuur tahay cala lmafcuuli maca ee malaha hadday riwaayo tahay haddaanay riwaayo ahayn haddii dee ay cadafku uu suurtogelayo cadafku ansaxayo dee kolley malaha nasbada waxaa ka horeynaysaba in la rafciyo halkana cadafku waa mumkin oo markaa taas oo kale dee awjuudii mafcuul macahu uu kuba iman jire bal hadday riwaayadda shuuradaasi ay tahay waaba suurtagal bal markaa haddaan nidhaahno labada arrimo aan eegno bucustu waa laysoo diray ana anigu wasaacata wamaca saacati saacadda maceeda kaatayn anagoo labadaas oo kale isku ah haddii aan rafcinana dhib ma laho damiirkan bucustu bay kuba cadfan tahay anana waxaa loolaba yimi damiirkaasi waa damiir rafco mutasila damiir rafco mutasilana haddii wax lagu cadfayo faasil baa lala yimaadaa damiir munfasila ama faasil kale si cadafku inoogu hagaago ee way jirtaa ashcaarta iyo waxyaale inay kuba soo arooraan iyadoo sidaa toos la isugu cadfo laakiin waa wax daciifa yidhaah nadmiga isagoo faashi haba yimaado suda ibnu malik haweyn calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fasil bidamiir munfasil aw faasilin ma wa bilaa faslin yarid fi nadmi faashiyan wadacfa uctaqid marka maxaan odhanayaa bucisu waa laysoo diray ana aniga iyo wasaacatu saacadda aniga saacaddii baa nala soo diray kaatayna anagoo labadaa farood oo kale isku ah oo labadaa farood dee far udhexaysaa ma jirto aniga saacaddiina waxba nooma dhexeeyaan labada farood way isku xigaan wax udhexeeyaa ma jirto marka aniga saacaddiina wax noo dhexeeyaa ma jiraan ummad ummad dee ummaddiisa ka dambaysa iyo nebi isaga ka dambeeyo daba imanayo isagii saacadda xaggeedii ka xigaa ma jirto isaga ayaaba ahaa dee nebigaas calaamaadkii saacaddaba ama inay saacaddii dhowdahayba calaamaba uba ahaa bucusu ana wasaacatu kaatayn wayaqrunu waanu xidhiidhinaya rasuulkii ilaahay markaa bayna isbacayh labadiisa farood asabaabati fartaa sabaabada la idhaho idhahay sabaaba waxaa loo idhi de marka laysca ayaa laysku fiiqaaba oo taas ama de musabixana waa la yidhaha cinda tasbiix baaba la ishaaraa waa tan musabixa waa la yidhaha ee fartaa burdisada iyo walusta fardhexada ayuu ishaaraya oo waxba uma dhexeeyaan barhkood baaba kaba dhigay me ishaaradu inay tahay way kala dheer yihiin oo tafaawud yar baa uma dhexeeyo oo de laakiin wax weyn maaho markaa xagga zamanka faasilka aniyo saacad noo dhexeeyaana waa saas oo kale bal laakiin tooraan ku daysanayna wayaqulu waxaanu odhanayay ama bacd waatan khudabtiisa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu laba iman jiray oo hadday tahay dee markaa la khudbaynaya iyo bal matalan taas waa wax jidaysan oo rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama wacdi ha noqoto jumce haba noqoto ciid haba noqoto dee kutubtan musanafada ah khudbooyinkoodna waa kuwan culimadu laba yimaada bukhaari baa kitaab uljumaca dhexdeeda ayuu baab uba dhigtay bal waxyaalaha ama bacdi axaadiis ama jumaca kuba soo arooriyo baab ama bacdu u dhigtay haddaba ama bacdu faina khayr اxadiiثi xadiidka ugu khayr badani kitaab ullahi kitaabka ilahi wey xadiidkaasaa ugu khayr badan wakayr wakhayr اlhuda de haddaan jumle iskaba dhigno mubtadiye khabara haddaan dee ismigii ina ku cadafnana wakhayr اlhuda baan odhanaynaaye wakhayr اlhuda ama ana khayr اlhuda wey waina khayr اlhuda hanuunka ugu khayr badanna huda muxamedin muxamed hanuunkiisii weeye oo marka la eego halkan laba macno ama laba dabdi bay ku dabdiyeen iyadoo saa imaka muslim ay ku ay noogna taalla huda oo hada la damiyo adugu taas iyo iyadoo hada la fadxiyo haddii hada la fadxiyo maxay noqon wakhayru lhadyi hadyu muxamedin hadyiguna waa dariiqada siirada weeye oo dariiqo iyo madhab iyo meel la raaco waxa iyada ugu khayr badan rasuulka ilaahay hadyigiisii haddii huda la yidhaahna hudaaga imika halkan ee waa addalaala walirshaad oo toosin iyo hanuunin iyo hanuun ta ugu khayr badanna waa huda muxamedin salى الlahu alيه wasalam labadaba lainoogu dabdi washar اumuuri washar اumuuri haddii aan taa hore ecraabanana waa caadibe umuurka ugu shar badani muxdathaatha waxyaalaha lasoo darisiisay oo waxyaalaha shareecadii asal ku lahayd raad ku lahayd ee lala yime la ikhtiraacday taas baaba umuur kuwa ugu shar badana wa kulu bidcati dawaab muxadahadaas baa bidcahay bidco dhammaanteedna waana bidcadii sharciga ahayd ee bidcadii lugawiga ahayd maaha waxa weeyaan waa bidcadii waa wixii lalaba yimi intii shareecada ay taam noqotay dabeede lala yimi ee dee kitaab iyo sunno iyo ijmaac u markhaati kacaya ama ay asal ku leedahay aanu jirin haddaba bidco dhammaanteedna dalaalatun waa baadi iyo dalaalo taasuu odhan jiray uma yaquul wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahay ana aniga awlaa kaga xaq leh bikuli mu'minin ruux kastoo mu'mina min nafsihi naftiisa ruux kastoo mu'mina aniga naftiisa kaga xaq leh waana kan fasirayba khaasatan wixii isaga saarnaa ee dadkii isagaa kaga xaqloo ruuxii muslimka ahaa ee waxa weeya naftiisii inuu kuba furto rasuulka ilaahay naftiisii oo wuxuu kuba leeyahay ama taasa waktigiisiiba laakiin rasuulka ilahay wixii isaga saarnaa buu sheegayo ruux kastoo muslima anaa kaga xaqle naftiisao man taraka ruuxa ka taga maalan xoolo faliahli ehelkiisii bay usugnaadeen hadduu ruuxuu dhinto xoolo uu ka tago xoolaha dadkiisii baa dhaxlaya anuu waxba kuma lihi waman taraka ruuxa ka tega daynan dayn kaba taga aw dayacan aw dawi dayaacan waa dad maatiah oo dee lumaya oon cidi waxba aan loo hayn oo yaryar oo taas oon waxba qabsan karayn kuwaas weeye dawi dayaacin baan leenahay bal markaa ka kaba taga oo wuxuu leeyaha dayaca alciyaal oo asalkiisu daacaya diicu dayaacan masdarkeed weeye ujeedadu waa atfaalan waciyaalan dawi dayaacin waa dad dee iyagu markaa aan wax qabsan karahayn oon iyagu dad dee waxa weeyaan ismaamuli karaya oo wax qabsan karaya aan ahayn ruuxa kaba tagana fa ilaya aniga xaggayga ay ahaadeen shanigoodiyo anigaa nafaqaynayo masruufayo gacanta ku haynayo kafaalo qaadan wa calaya fa ilaya dayaacan bay u taalaa wa calayana daynkii bay u taalaa oo ruuxii isagu xoola ka taga xoolaha shaqo kuma lihi dadkiisaa qaadan laakiin hadduu dayn lagu leeyay kaba tago daynkii anaa bixinaya de waxaana ahayd intii dambe futuuxaadku ay furmeen oo waqtigii hore rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka uu ruux loo keeno dhintay wuxuu odhan jiray dayn ma lagu leeyo haddii dayn lagu leeyo kumuu tukan jirinba arrinkuna waxay dadka si u bal waxa weeye dee si aanay salaada rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh u waayin ahay markaas ayuu oo de markaa inay day daynkii ay u ihtimaamaan oo de ay ku dadaalaan si ay isaga bixin lahaayeen oo aanay fudaysan xagga iska bixintiisa iyo zajrin noocaasa ayaay ahaydba laakiin markii dambe dee ay dhaqaalihiiba kor fiicnaaday futuuxaadka bilowyadiisiiba ay bilaabmeen ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh wixii dayn ahaa isaga uu taxamulay culamada qaar waxay ka dhigeen khasaa'istiisa inay taasi aydoo madaxda ka dambaysa aanay taasi laasimeyn barhkoodna ma cidda alla ciddii maqaamkiisii joogtaba ee baytmaalkii muslimiinta waxaan lagaba bixinayaayo waa la bixinayaa dadkii dayn laguma lahaayo muslimiintii kamid ahaayo isaga khaas uma aha ayaa culimada qaarkoodna kuba tagaane bal markaa taas bay ahayd wixii dayaac u saaxiibana adfaashii ciyaalkii iyo dadkaas oo kalena ayaa kuwaasna anaa kafaalo qaadanaya taasuu odhanaya وxdثnا cبd بن حmayd qال xdثnا khالد بن mkلd qال xdثnي سلayman بن بlal qال xdثnي جعفر بن محمد عن أbيه qال سمعت جابر بن عبد الله يقول kانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahy khudbadiisa waxayd yوم الجuمعaةi يحmd الله ويثني عalيه ilahay buu ku xamdiyeyey waanu أmaanayey oo dee khudbadii xamdi baa lagu bilaaban ilahay amaantii de marka dambena wacdigii iyo wixii loo jeediyey tadkiirkii baa la gudagelayaa ee waana tan shaaficiyada agtooda in xamdi laguma bilowda ay shardi ay kaba dhigaan ama waajib waajibaadka khudbada kaba mid ah ay kaba dhigaan labada khudbaba uma yaqulu calaa isri dalika xamdigaa iyo ammaantaa dabadeed rasuulka ilaahay wuxuu odhanayey walxaal qad calaa sawtu isagoo sawtkiisii uu kor noqday ayaa muxuu odhanayay uma saqa xadiida bimili waa hadalkan ama bacd ama bucuthu ana wasaacatu kahatayn iyo ama bacd iyo inaha inoogaba dambeeya taas waa xadiidkii horowna وxadثna abubakr بن abi shaybata qala xadaثna wakiic can sufyaan can jacfari can abihim can jaabirin qaala anahu qaal kaana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi waxaa yakhdubu mid khudbeeya waa khudbaynayey annaasa dadka u khudbaynayay oo haddaba markaa dadka u khudbaynayay yaxmad llaha wayusni calayhi bima huwa ahlu ilaahay buu ku xamdiyayey waanu ammaanayo wixii ilaahay ehl u yahay oo uu mutay ayuu kuba ammaanayay uma yaquulu wuxuu odhanayay man yahdihi llahu falaa mudila lah ruuxa ilaahay hanuuniyo cid halayn kartaa ma jirto waman yudlil ruuxii ilaahay haleeyana falaa haadiya lahu cid hanuunin karaysa oo hanuuninaysaa umay sugnaanin wakhayru lxadiidi kitaab ullahi uma saaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey oo u waday bimithli xadiisi saqafiyi ninkii reer saqiif xadiidkiisii oo ninkii reer saqiif xadiidkiisii oo kale ninka reer saqiif waa kee talo yaa garanaya nin reer saqiifa mihaynu imaka waa araggan unbuu tilmaamayaa laakiin waayo wuxuu leeyahay ninkan horta suma saaqal xadiida in eeg sanadka kollay meel buu isugu wada imanayaayo jacfar intaba waa ku wada sugayaaye laakiin wixii ka sheeya jacfar kasoo horeeya isbedbedelaya marka ninkan riwaayada dambe leh ayuu leeyahay xadiidkii horeynu soo marnay ee ninkaa reer saqiif uu warinayay oo kale waa laftigiisii inahan unbuu la yar dheeraa adugu waxay la tahy inaan hore laigu jawaabayne cabdilwahaab ibnu cabdilmajid ee saqafi in badan baan kitaabka kusoo aragnay waana ninka jacfar ibn abi ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali abi daalib xadiidka kaba warinaya ee uu inoogu bilaabay marka markii waxaa soo raacay sanadkii ku-xigay sulayman ibnu bilaal sanadkan saddexaadna waxaa yimi sufyaan waana sufyaanu thawri haddaba sufyaanu thawri xadiidka laftiga aynu kuma soo maray ee uu lahaa cabdilwahaab ibn cabdilmajid can jacfar kaas ninkaasaa reer saqiifa cabdilwahaab weeye horena waan usoo aragnay marar eh ayuu xadiidka laftigiisii oo kale ayuu kuma wariyey وxadaثna isxaaq ibn ibrahim bal halkan inoo joogo allah subxana wataعala alى alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka وatub ilayk